Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdicasiis Xasan Maxamed lafta Garanga oo safar shaqo ku roga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa kulan la qaaday danjiraha dowladda Sweden anfadhiya Soomaaliya madaxweynaha lafta gareen iyo danjiraha ayaa kulansho ku wada hadleen sidii la adkeyn lahaa wada shaqeynta safaaradda Sweden iyo dowladda Koonfur Galbeed xoojinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Sweden ku taageeraysa dowladda Koonfur Galbeed kulankii waliba madaxweyne Abdicasiis lafta gareen ku weheliyay wasiiro ku tirsan dowladda Koonfur Galbeed iyo agaasimayaal agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaali Maxamed Cali Ibraahim iyo markiisa kulanka ha dhamaaday la hadalay warbaahinta ayaa sheegay in muhiim ay tahay xoojinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Sweden ku taageeraysa dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah la qaatay maanta safiirka wadanka sweden ee u fadhiya soomaaliya ambasador jame oo runtii looga hadlay waxyaabaha muhiimku ah bulshada reer koonfur galbeed iyo deegaanada koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed labdagareen iyo golihii xukuumadda oo hadalka ugu horreeyay qaatay ayaa warbixin guud ka siiyey safiirka xaaladda deegaanada koonfur galbeed ayadoo runtii safiirka loo sharxay qaabka koonfur galbeed ay runtii ay hadda ku wada shaqeeyaan safaaradda sweden oo runtii shaqo muhiim ah ka qabatay deegaanada koonfur galbeed safiirkan oo ah safiir dhowaan loo soo magacaabay wadanka soomaaliya ayaa madaxweynaha iyo xukuumadda waxay warbixin guud ka siiyeen xaaladda deegaanada iyadoo wada shaqeyntii xooganeed lasii dardargelin lahaa lana xoojin lahaa ka dhexaysay dowladda sweden iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis ayaa diiradda saaray sidii garab istaag muuqda loogu garab istaagi lahaa looguna muujin lahaa ee dowladda sweden ay ugu muujin lahayd guud ahaan sidii garab istaag muuqdo ee dowladda sweden ay ugu garab istaagi lahayd sidoo kale ugu dambeyn waxaa kulanka safiirka uu u ballan qaaday wafdigan oo ka socda dowladda koonfur galbeed in garab istaag muuqda uu ka siin doono horumarada mashaariicneed ee runtii ka socda deegaanada koonfur galbeed ayadoo runtii kaalin muhiim ay ku lahaayeen sidii loo mashaariicda ka socda deegaanada koonfur galbeed sidii loo dardargelin lahaan uu ballan qaaday in uu sii xoojiyo maadaama uu yahay safiirka cusub sidoo kale wuxuu ballan qaaday in garab istaag muuqda ayna ku faraxsan yihiin sida diyaargaroowa muuqda ee dowladnimada ka dheexan ee ka socda dowladda koonfur galbeed deegaanadeedii ay ku wadaan si nidaam ah oo runtii qorsho guud ah laga damacsan yahay ee looga ciribtiro dhulka koonfur galbeed ayuu muujiyey inuu aada ugu faraxsan yahay ayna u ballan qaaday dowlad ahaan sweden in ay garab naga siin doonaan ay la dardargeliya wada shaqeynta ka dhexayso dowladda koonfur galbeed iyo sweden